maamulka deegaanka maroodi guura ayaa soo saaray amaro cusuba oo ku saabsan dhaqanka iyo maamulka bulshada gaar ahaan in aan la dili karin sagaarada amarkan ayaana ka dhigayaa midda aan la ogolaaneynin in sagaarada si fududa loo ugaarsado taasoo ku so-aadeysa iyada oo ay soo badanayaan dadka ugaarsanaya sagaarada liban daa-uud tabaaraga oo ka mid ah maamulka degmada ayaa akhrinaya amarkan ka soo baxay maamulka deegaanka maroorgura hesiis waxaa la ogeysinayaa dhammaan bulshada ku nool magaalada maroogur amar ka soo baxay maamulka degmada maroogur amarkaasi wuxuu ku socdaa bulshada ku nool degmada maroogur iyo nawaaxigeeda amarkaasi waxa weeyaan maamulku wuxuu soo saaray lix qodob qodobka koowaad waxa weeyaan caruurta habeenkii imaaneysa magaalada oo aan waxba loo soo dirin dadka tuuryeynaysa laga bilaabo saddex saa wixii ka dambeeya canugii aan waalidkiis wax usoo dirsan ee magaalada yimaada ciidamada ammaanka iyo maamulka degmadu iskaashanaya tillaabo ayay ka qaadayaan waxaa kaloo xiga maqaayadaha sida sharci darrada ah uga ganacsaniya hareeraha laamiga ah waxaa la farayaa inay ku ekaadaan goobaha loo asteeyey oo ay ku ganacsan karaan ciddii soo dhaafta sida uu maamulku sheegay ayagana waxaa laga qaadi doonaa tillaabo sharci ah sidoo kale duurjoogta sagaarada oo ay ka mid tahay oo la xaalufinaayo ee kabacdi haddana dhalinyaradu inta soo dilaan inta la soo dilo kaamarooyinka laga soo duubaayo ciddii lagu ogaado inay sagaaro soo dishay kaamarooyin ka soo duubtay maamulkuna isaguna tillaabuu ka qaadaya oo weliba iska kaashanaya laamaha ammaanka sidoo kale waxaa ka mid ah macnaha waxaa ka mid a dhirta dhirta inta geedaha lasoo jaro maxay ahaatay lasoo qallajinaayo gaarigii soo qaada iyo cid kasta oo gacan ka geysatay dhirtaas xaalifinteeda iyadana laamaha ammaanku wuxuu ka qaadaya tillaabuu ka qaadaya qodobka kale waxa weeyaan qashinka maamulka degmada iyo shirkadda isgaarsiinta hormuud goobihii ay u asteeyeen ama ay iska kaashadeen in lagu fogeeyo qashinka lagu gubo ciddii ka sokaysa ee qashin meel ka sokeeda qashin dhigta ama ku gubta sidoo kale maamulka wuxuu ka qaadayaa tillaabada sharciga waafaqsan waxaa loo baahan yahay in la geeyo goobta loo asteeyey qashinka si loogu gubo halkaas laakiin lama gei karo meel ka sokaysa meesha loo asteeyey sidoo kale dameeraha dameeraha habeenkii magaalada imaanaya oo dadka iska lahaa ay naceen ayadana haddii ay xafido waayaan dameerahaasi waa laga masaafurinaya waa laga masaafurinaya magaalada sida maamulku oo qodobkaas ku caddeeyey dhammaan waxaa la farayaa dhammaan waxaa la farayaa bulshada degmada marogur inay u hoggaansamaan amarka maamulka degmada ka soo baxay oo ay iska kaashanayaan laamaha ammaanka cid kasta oo amarkaasi qusayso ee jebisa sida ku cad qodobada waxaa iska kaashanaya maamulka degmada iyo laamaha ammaanka oo gacan bira ku qabanaya waafajinayana sharciga waxaa jiro dad habeenkii xilliyada dambe aada meelaha miyiga ah kuwaasoo ay ka ugaarsadaan sagaarada soona dishaan